inaad talo badan aan gelino oo wadatashi badan aan samayno oo baan rabnaa haddii ad hadaado marka ma rabna inaan ma jiray ma jirayso ma jirayso weligeena faragelin ma hayno annaga waxa u aqansanayno annaga hilbaan annaga hilkana saaran yahay marka faragelina jiri doonta insha allahu taala leedinkiis mana jiri doonto faqaashinka waa sii dhaafaynaa baan ku yidhi faqaashina dhowr qof adaan kuu sheegay waan xaqiiqo waan kuu sheegay maa waxaa kudkukutaan insha allahu taala ilahi wadankiis faqaashinkina beriga fariisanayna goorta gudayaan oo dalka tashan doonaan ilaadinkiis kolley kolley iyo koleyba annaga hadda magaaladaenaan joognaa insha allahu tacaala ilahay idinkiis weyn ay ku qadarada ku dhaafi maayaan waxa weeye khalkhaldina aad aad ka jirtaan laakiin haata waxaa hadda shaqadeena ma wadanayno ilahay idinkiis way way jirtaa laakiin mana saasama laguma yeelanaysa annaga shaqadeena waa sii wadanayna waana badanayna insha allahu taala ilahay idinkiis ilaa waktigadan waa sii wadanayna hadda anjibaad hadda waxa weeye waxaa la idinsi gardaro dagaalka u fiicana marka nin gardarona iska dadaala waa warkiisa waa kaas annaga hadda shaqadeena saameyn ku muynaysa ilaahi shaqadeena waa sii wadanayna haddii haddii sharcigii looga adkaaday waxay rabaan in meelo kale ay maraan oo sharci daro ay maraan marka anaga sharciga haddii sharcigii looga adkaaday waxay rabaan inay ay u bedelaan xalad qabil iyo xaalad cabuur bay wadaan marka taas annaga hadda taas waxaa ku taagso nin danihiisa khaaska gaari waayo marka annaga insha allahu taala ilaah idinkiis danoo khaaska hadday gaari waayaan annaga shacabka danihiisaan u danaynayna ilaah idinkiis ilaa waktiga laga dhamaadanaa sii wadayna annaga shacabka taageero ka haysanaa shacabkina soo doortay taarge taageero ka haysanaa saddexda gobol shacabkooda dhammaantood taageeraan ka haysanaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxaa ku dhaqan inay shacabka nagu taageerayaan hadda alaankaanba shacabka waxay leeyihiinba maxaa